boqoraddii labaad cutubka toban iyo saddexaad yo'aash ina axasyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah sannaddiisii saddex iyo labaatanaad ayaa yehoaxaas ina yeehu dalka israa'iil boqor uga noqday samaariya oo wuxuuna boqor ahaa toddoba iyo toban sannadood oo wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ah wuuna raacay dembiyadii yaraabcaam ina neebaad uu dadkii israa'iil dambaajiyey kamana uu tegin oo rabbiga cadhadiisiina aad bay ugu kululaatay dadkii israa'iil oo wuxuu had iyo goorba gacanta u gelin jiray xasaa'eel oo ahaa boqorkii suuriya iyo benhadaad ina xasaa'eel oo yehoaxaas ayaa rabbiga baryey rabbiguna wuu maqlay waayo wuxuu arkay dulmigii uu boqorkii suuriya dadka israa'iil ku hayey markaasaa rabbigu wuxuu dadkii israa'iil siiyey badbaadiye wayna ka hoos baxeen gacantii reer suuriya kolkaasay dadkii israa'iil teendhooyinkoodii iska degeen sidii hore habase yeeshee kama ay tegin dembiyadii reerkii yaramcaam oo dadkii israa'iil dembaajiyey laakiinse way ku socdeen oo samaariyana waxaa ku hadhay geedihii asheeraah waayo rabbigu waxba dadkii ugama uu reebin yehoaxaas konton nin oo fardooley ah iyo toban gaari faras iyo toban kun oo nin oo lug ah mooyaane waayo boqorkii suuriya wuu wada baabi'iyey oo wuxuu ka dhigay sida boorka lagu tunto oo kale haddaba yehoaxaas faliimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhan iyo xooggiisiiba sow kuma qorna kitaabkii taariikhda boqoraddii dalka israa'iil markaasaa yeexoaxaas dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo waxaa lagu aasay samaariya oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii yo'aash yo'aash oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah sannaddiisii toddoba iyo soddonaad ayaa yeho'aash ina yeho'aaxaas dalka israa'iil samaariya boqor ugu noqday wuxuuna boqor ahaa lix iyo toban sannadood oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ah kamana uu tegin dembiyadii yaramcaam ina neebaad oo dhan kuwaasoo uu dadkii israa'iil dembaajiyey laakiinse wuu ku socday haddaba yo'aash faliimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhan iyo xooggiisii uu kula diriray amasyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqoraddii dalka israa'iil markaasaa yo'aash dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo carshigiisiina waxaa ku fadhiistay yaraamcaam yaho'aashna waxaa samariye lagula aasay boqoraddii dalka israa'iil haddaba elishaa wuxuu la bukooday cudurkii uu u dhintay oo waxaa isagii u yimid yo'aash oo ahaa boqorkii dalka israa'iil oo intuu ku dul ooyey ayuu ku yidhi aabbow aabbow bal ee gaari fardoodkii dalka israa'iil iyo raggoodii fardooleyda ahaa markaasaa elishaa ku yidhi bal qaado qaanso iyo fallaadho kolkaasuu qaanso iyo fallaadho soo qaatay oo isna wuxuu boqorkii dalka israa'iil ku yidhi bal qaansada gacanta kor saar markaasuu gacantii kor saaray kolkaasaa elishaa gacmihiisii kor saaray gacmihii boqorka oo wuxuu ku yidhi bal daaqadda xagga bari fur oo isna wuu furay kolkaasaa elishaa ku yidhi fallaadha gan oo isna wuu ganay oo wuxuu yidhi tan waa fallaadhii rabbiga ee badbaadada oo waxaa weeye fallaadha badbaadada laga heli doona reer suuriya waayo waa inaad reer suuriya afeeq ku laysaa ilaa aad wada baabbi'iso markaasuu yidhi war fallaadhaha qaado oo isna wuu qaatay markaasuu boqorkii dalka israa'iil ku yidhi bal dhulka ku dhufo kolkaasuu saddex jeer dhulka ku dhuftay oo joogsaday markaasaa ninkii ilaah dhirfay oo wuxuu ku yidhi war waxaa kuu ekayd inaad ku dhufatid shan ama lix jeer oo markaas reer suuriya waad wada layn lahayd ilaa aad wada baabbi'iso laakiinse haatan reer suuriya waxaad laynaysaa saddex jeer oo keliya markaasaa elishaa dhintay waana la aasay oo sannad kasta bilowgeeda waxaa dalka dhici jiray guutooyinkii reer mo'aab markii nin la aasayey ayay kuwii aasayay u jeedeen guuto soo socota markaasay waxay ninkii ku dhex tuureen qabrigii elisha oo haddiiba ninkii markuu taabtay elisha lafihiisii ayuu soo noolaaday oo sare joogsaday oo xasaa'eel oo ahaa boqorkii suuriya ayaa dadkii israa'iil dulmi jiray wakhtigii yoho'axaas oo dhan laakiinse rabbigu iyaga wuu u roonaaday oo u naxariistay wuxuuna ugu jeestay iyaga axdigii uu la dhigtay ibraahiim iyo isxaaq iyo yacquub aawadiis oo mana uu doonayn inuu baabbi'iyo oo weli hortiisa kama uu tuurin markaasa xasaa'eel oo ahaa boqorkii suuriya dhintay oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii benhadaad markaasaa yeho'aash ina yeho'aaxaas ayaa benhadaad ina xasaa'eel mar kale ka qaatay magaalooyinkii uu dagaalka kaga qaatay aabbihiis yeho'aaxaas oo yo'aash saddex jeer buu isagii dagaal ku dhuftay oo ka soo dhacsaday magaalooyinkii dalka israa'iil